Ururka bilaanta xaafada ka ee deegaanka baxdo ee gobolka Galgaduuda iyo weliba maalmoodin yowwadeena ololo nadaafadeed iyo ka sameeyaynga xaafadaha deegaanka si kor lanka qaada bilicda nadaafada taasaytiyo iyo ku qowdayanga si isxilqaange ururka bilaanta xaafada ka ee deegaanka baxdo ee gobolka Galgaduuda iyo weliba iyo ka baaqana bilaanta xaafado kale in iyo ku qeyb qaadanga ololuhu nadaafadeed ee deegaanka iyo ku wadanga waxaan horjoogo ahay tiimka isxilqaan wan oo ka tirsan xaafada ka halkan waxaan uga mahad celinaynaa taliyaha booliska macalin guduud iyo xoghayaha sheekh cabdulaahi sheekh nuur waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin maadaama aad maanta garabkeena taagan tihiin annaga waxaan nahay tiim usoo istaagay magaalada bilicdeeda in ay nadiifiyaan oo qashinka ay ka hagaajiyaan saddexda waaxood oo kale hana soo garab istaagaan qashinka hanagala shaqeeya nadaafadda maadaama annaga muddo sideed bilood aan soo wadnay asalaamu calaykum maadaama aan nahay xaafadda ka nadaafadda iyo ururkeeda waxaan rabnaa inaan magaaladeena nadaafino waxaan kula dardaarmayaa xaafadeeda taallo green iyo ex inay sida kaah oo kale ay u kacaan faraxa loo dhaha far keliya fool ma dhaqda in wadajir wax loo qabtaa marka waxaan leeyahay bilicda iyo horumarka keliya lagu kala hormari karaa waa nadaafadda marka xaalana reebaxda garbaha la isqabsado qashinkana la iska wada nadaafin magacii waa deeqa maxamed waxaan ka tirsanaa ururka isxilqaan wan ee xaafadda ka waxaan ka shaqaynaynaa qashinkan sideed bilood waxaan soo nadiifinay magaalada dusheeda qaybo ka mid ah waxaan usoo dhaadhacnay gudaheeda maanta waxaan imaanay masaajid weyne inay kasoo qayb galaan qashinkan xalintiisa ugu dambeyntii tali ku-xigeenka degmada iyo dingdhan andiriya dadka qashinka dhikowa wadooyinka iyo meelo qashinka lagu qaada
haddii nadaafadda lagu dadaalo oo maarata la nadaafgareeyana waxaa malaynaya in maarata ay noqoto dadku dad maarata caafimaad leh marka sida gabdhahan in lagu daydo ay mudan yihiin aad iyo aad boqolkiiba sagaashan in lagu daydo oo xaafada baxda xaafadaha baxda ku daydaan waxaan kaloo leeyahay in maaragtay magaalada inteeda kale saddexda waaxoodoo kale aad ayaan maarata u dhaliilaynaa shaqooyinka ay mudan yihiin ma qabtaan qashinka iskama bixiyaan midda kale waxaa gabdhahan dhibaatada taagan waxay tahay meeshii isbax ay qashinka ka qaadaan xaafadihii waxay ku soo celinayaan sidoo kale qashinkii waxaan uga digaynaa in aysan qashin dambe oo meel laga qaado qofkii soo dhiga in ganaax iyo xarig uu mudanayaan uga digaynaa aad iyo aad ay wanaagsan yihiin waa gabdhaha in lagu daydo mudan xogeyaha degmada iyo weliba usuuna kormeeraya shaqada iyo wadanga ururka bilaan xaafada ka weliba nuusa ka dhiirigeliyaya shaqada iyo wadanga waxaan soo kormeernay hooyooyinka xaafadda ka balka isxilqaan la yidhaahdo oo u istaagay in nadaafadda ka shaqeeyaan waxay ka soo shaqeeyeen daafaha xaafadda ka ay ka soo shaqeeyeen gudaha xaafadda ka ay ka soo shaqeeyeen haddana waxaan ku soo kormeernay ay joogaan waa bartamaha magaalada weeye carab badanay soo mareen insha allahu shaqada ay wadaan aad iyo aadaan ugu bowaadinaynaa insha allahu tacaala waana ku ammaanan yihiin wax badan ay soo qabteen xaafadaha kale ee degmada waxaan leenahay ku daysada